الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين walaalayaal mowduucani wuxuu ku saabsan yahay cumrada iyo acmaasheeda dadka muctamiriinta ah wafdullah wafduraxmaanka ah ee cumraysanaya acmaasha cumrada sida ay ula imaanayaan masaa'il badan baa halkaa imaanaysa sida la ogyahay cumradu waxay faral ku tahay qofka mustadiica ee awoodaha sida xajkuba isaguba lagama maarmaan u yahay oo qofka ugu waajibo bay hal mar qofka ku waajibaysaa xajkuna hal mar buu ku waajibaya haddaan qofku nadar gelin ama ma garanaysaa mid qadaa lagu yeelan sidaa marka ay tahay cumrada sanadkoo dhan waa furan tahay oo sida xajka bilo gaara iyadu kuma xirnee wakhti kastaa la cumraysan karaa inuu qofku cumraysto oo marar badan cumrada la yimaado weliba midda bisha ramadaan lala yimaado oo fii ramadaan ah baa ugu fadli badan sida xadiidka fii saxiixi muslim ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay cumro fii ramadaan inay u dhiganto xaji nebiga maciise la xajiyey calayhi salaatu wasalaam markaa qofkii waa cumraysanayaa wuxuu kaloo u cumrayn karaa waalidkiisbuu cumrada u mari karaa qof kaloo usoo dirsaday buu u mari karaayoo macnaha dadkii in laga cumraysto sharcigu baneeyey ah waxa weeyaan aad iyo aad bay u ajar badantaha cumradu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah alcumratu ila alcumrati kafaaratu limaa beynahumaa cumro ilaa cumrada kale waxa weeyaan kafaaro iyo dembi baabi-in ayay u tahay wixii labadooda u dhexeeyey xadiid kaloo saxiixa cabdullaahi binu cabbaasna laga wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi cumratun fii ramadaana tacdilu xaja waxay u dhigantaa cumradaas xaj bay u dhigantaa ama xajatan macii bay u dhigantaa nebigu wuxuu cumraystay calayhi salaatu wasalaam afar jeer oo kala duduwan xajkiisuna wuxuu ahaa xajkii weynaa ee xajatulwadaac ayuu ahaa sidaa marka ay tahay cumrada waxay leedahay axkaam waxyaalo badanna xajkay kala socotaa miiqaad baa jira laga soo xiranayo qofkii maka jooga magaalada makaad reer makaada waa inuu u baxo ardulxilliga tanciim waa inuu tago masjid caaisha meesha hadda loo bixiyey ama waa inuu jicraan oo kala tago ama waa inuu xudaybiya oo kala tago iyo meelaha la midka ama la siman qofkii dhinacyada kale ka yimid oo aafaaqi oo jihooyinka kaleoo fogfog ka yimid waa inuu cumrada miiqaadkiisa uu ka soo xirto miiqaadkii loogu talagalay ayuu ka soo xiranaya sidaa marka ay tahay sifada iyo qaabka cumrada loola imaanayo haddii aan tilmaanno waxay la mid tahay qaabkii xajka loola imaanayey oo kale oo sifadu waa maxay xajka maxaa la samaynayey qofku waxaa sunna ahayd inuu qubayso ixraamkan xirashadan uu xiranayo inuu u qubayso cumradiina sidii oo kale inuu qubaysaa fiican camalka intuusan gelin ka hor waxaa kaloo sunnaa tadayub inuu caraf wax la isticmaalo weliba raggii intuusan weli xiran oo jirkiisoo marinaya dharkii marin mayo sida fiican ama lagama maarmaanka waxaa kaloo xajka iyo cumradaba macnaha muhiim ahayd qofku inuu isnadiifiyo cumrada qofku wuxuu xiranayaa wixii uu xajka xiranayey raggu laba goobay xajka xiranayeen cumraduna waa sidoo kale dumarku dharkooda oo dhan baa u bannaanaa haddana dharkoodii oo dhan kay doonaan bay xiran karaa wixii qofka xaajiga xaaraam ka ahaa qofka muctamirkaana oo cumraysanayana waa ka xaaraan oo maxay ah ninka dharkii soo godnaa iyo kabihii buudka ahaa iyo ma garanaysaa isagoo qofku muxrima rag iyo dumarba inuu udgoon isticmaalo ama ugaar laayo ama geeda jaro iyo waxaasoo dhan looma ogola xajka sidii ay sunnada u ahayd talbiyada in la qaado sidaas oo kale hadda cumradana talbiyadii baa la qaadayaa labeyk allaahuma labeyk ilaa aakhirkeed haddaba qofkii intiibuu sameeyey miiqaadkiibuu ka soo xirtay maalan madiina oo kale hadda qofku hadduu u gudbo oo inta badan dadka soomaalida ah haddii diyaaraddu madiine ka degto ama miiqaad ba uu ka soo xiranaya dhinac kale ah madiine marka la joogo dulxulayfa baa la yidhahdaa miiqaadkeeda halkaa marka uu marayo ayuu masaajidka halkaa ka dhisan meeshii nebigu ka xirtay weeye calayhi salaatu wasalaam buu gelayaa laba ragcadood oo sunnaa buu tukanayaa cumradiibuu xiranayaa markuu xaramkii yimaado oo maka yimaado oo masjid xaraamkii soo galo dawaafkiibuu la imaanaya toddobadii jeere dawaafka ah isagoo dahaaro qaba oo dumarkii asturan yihiin oo madaxooda iyo timahooda u qarsoon yihiin oo sigisyaantoodii qabo luguhii u qarsoon yihiin oo gacnahoodii u qarsoon yihiin inta horeo dhan wixii aan wejiga iyo kafeynka ahayn waa inay qariyaan dumarku dawaafkii buu qofku la imaanaya dawaafkii markuu dhammeeyana laba ragcadood oo sunnaa buu tukanayaa khalfa maqaami ibraahim hadday u suurowdo halkaasuu ku sunnaysanayaa hadday qofka u suuroobi kadho xajarul aswadka inuu dhunkado ama salaamo ama gaaro waa sida wanaagsan haddii laakiin saxmad badan ay jidho oo dadka inuu dhibo maaha si kale uusan ku gaari karin ama isaga la dhibayo halkaasuu ka ishaaraya ka salaamaya qofkaasi marka cumradii markuu soo xirtay oo uu meeshii yimid oo kacbadii yimid oo dawaafay oo labadii ragcadood sunnaha tukaday markaasuu wuxuu aadayaa safa iyo marwa intaa awal uu soo socdayna dawaafka ka horreysay oo markau miiqaadka ka soo xirtay laga soo bilaabo talbiyadii waa inuu wado labeyk allaahuma labeyka mana joojinayo ilaa uu dawaafka bilaabayo talbiyadu wadaya dawaafka markuu bilaabayo buu talbiyada joojinayaa dawaafku isagaa ducooyinkiisa kala wata saddexda jeeroo hore dawaafka xogaabow qofku wuxuu samaynayaa xogaabuu ruclaynayaa xogaabuu si kudkuda u soconaya afarta dambena si caadiga u soconaya safo markuu tago safuu ka bilaabayaa marwuu aadayaa marwuu ka soo noqonayaa safuu imaanaya marka u dambaysa marwey ku dhammaanaysa waa toddoba jeer toddobadaa jeer markuu dhammeeyo buu timaha xiiranayaa ama waa gaabsanaya dumarku waa gaabinayaan ragguna haddii xajku ku dhow yahayna waa gaabsanayaan hadhow xajka xiiranayaan haddii xajka waqtigiisu fog yahayna waa xiiran karaan labadu waa bannaanta intaa markuu sameeyo cumrada camalkeedu waa fudud yahay waana sahlan yahay waa in la niyeysto niyadaa kow ah miiqaadka waa in laga soo xirto waa in dawaafkii lala yimaado toddobadii jeer waa in ma garanaysaa sacyigii lala yimaado toddobadii wareeg kabacdi markaa qofkii waa inuu timi xiirto ama gaabiyo intaa markuu sameeyo tammat cumratu cumradiisi waa dhammaystiranta xalaal buu noqdo hal taxallul baa cumradu leedahay sida xajka laba taxallul ma leh halkii taxallul ay lahaydna wuu xalaaloobay sidaa marka ay tahay marka cumradii sidaasuu qofkaas ku dhammays arkaanta cumradu oo lagama maarmaanka waa ixraamka inuu soo xirto soo niyeysto kow dawaafki inuu la yimaado labo sacyi bayna safaa walmarwati inuu la yimaado saddex xalqigii timaxiirkii ama timagaabintii inuu la yimaado sida asaxa ama xooga badan madhabka imaamu shaafici in arkaanta lagu tiriyo aimo kale waxay qabaan in waajibaadka lagu tiriyo waana qowl kale oo isagaba imaamu shaafici madhabkiisa ah laakiin laga xoog badan yahay waa muqaabalu asax baa la yidhahdaa waajibaadka cumradu ay leedahay waxaa weeyaan waajibaadku waa wixii haddii qofku ay u suuroobi weydo hadhow dhiig lagu kabayo arkaantuna waa wixii aan wax lagu kabayaysan jirin ilaa inuu la yimaado mooyaane waajibaadkeedu waxay ahayd in miiqaadka iyo makaanka loogu talagalay laga soo xirto taas baa ka mid ahayd waxyaalaha kale intaas soo dhaafsiisan sunnay noqonayaan marka cumraduna sidaas bay iyaduna weeyaan waana ajar badan tahay qofkan weliga cumraysanna hadda waaba ay ku waajibtay waa waajib saaran ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa dhammaan muctamiriinta muslimiinta cumraysanaya inuu ilaahay cumradooda ka aqbalo zaa'iriinta in ziyaarada ilaahay ka aqbalo xujaajta ilaahay xajka inuu ka aqbalo inta laga aqbalayna ilaahay nagu daro subxaanahu watacaala waxaa la doonayaa acmaasha in la ilaashado qofkas camalka ula imaanayo khushuuc iyo alla kacabsi iyo ikhlaasi ilaahay dartii inuu ula yimaado waxyaalaha camalka ka xumaynaya ama laga xarimayna qofku inuu iska ilaaliyo ku dadaalo dahaarada iyo cibaadada qofku marka uu camalkan gudanaya xajka ama cumrada waxaa la rabaa in uu cawradiisa asuran tahay maalan rag oo kale waa inay guntiga maraday guntan yihiin oo go-a kor u qaataan waxaa dhacaysa marmar dhan in la arko dadkii oo maaragtay maradii hoos uga laalaadsantay ciriirigaas iyo isrixriixa dartiis oo xuduntii ay dhaaftay waxaa la rabaa in marada xudunta laga kormariyo dumarkiina waxaa la rabaa inay waardiye ka hayaan madaxooda iyo marada u saaran iyo ma garanaysaa lugahooda iyo jirkooda ee xabatina inaysan muuqan si cibaadadoodii iyo camalkoodii saxiix u noqdo ee qofku safar dheer buu galay waxay u badan tahay dhaqaalo badan inuu ka baxay dadkiisii iyo dalkiisii iyo dadkiisii waa ka tegay iyo duunyadiisii misna haddii intaa wixii u maray camalkii uu iska xumeeyo haddee khasaarey noqonaysaa ilaahay subxaanahu watacaala faa-isiinta liibaanay ee muflixiinta hayna ku daro ilaahayna hayna ka ilaaliyo camal faasida iyo khasaaro allahayna ka ilaaliyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu